أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in goordhow baahin doonta qaybta labaad aflaanta taxanaha ah ee geedigu gurgurto guul mise gebidhaclayn dowladda eritereya ayaa shaaca ka qaaday inay xidhiirka u jarayso kooxda rajada soomaaliya haddii murtad gurgurto uu dhaqan geliyo heshiiskii ankara xukuumadda qaahire ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin in xabashada etoobiya qayb laga siiyo badda soomaaliya munaasabad lagu soo gootinayay in ka badan laba boqol oo arday oo ka qalinjabisay mu'asasada al utruja ayaa ka dhacday deegaanka kunyaborow ee wilaayada shabeellaha hoose howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku horjira gumaysiga saliibiyadda kenya guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarasho ee degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in goordhow baahin doonto qaybta labaad aflaamta taxanaha ah ee geedigii gurguurta guulmise gebidhaclayn mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in caawa baahin doonto qaybta labaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii gurguurta guulmise gebidhaclayn oo aad kaga bogo doontaan xaqiiqda dagaalkii dhacay labadii gu' ee lasoo dhaafay alkataa'ib ayaa habeen hore baahisay qaybta koobaad ee silsilada oo iyadoo ahayd mid xiise gaar ah xambaarsan iyadoona caawa lagu wado mu'asasadu inay baahiso qaybta labaad dowladda eritereya ayaa shaaca ka qaaday inay xidhiirka u jarayso kooxda ridada soomaaliya haddii murtad gurguurto uu dhaqan geliyo heshiiskii ankara xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinayaa kadib heshiiskii asmare ee mar kale lagu saxiixay qaadashada badda soomaaliya walaa xooggan ayaa soo wajahay dowladaha ku dhirirsan badda cas islamarkaana xabashida ay kala dhexayso colaad soo jireen cabdulqaadir idris oo aa la taliyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda elitereya ayaa sheegay inay walaa xooggan ka qabaan heshiiskaasi uuna mugdi badan ku jiro wuxuu soo hadal qaaday heshiiskii asmare ku dhex maray gurguurta alsiisi iyo afawarki waxa uuna yidhi ma jirin heshiis gaar ah ay dowladda elitereya la gashay soomaaliya heshiiskii ugu dambeeyey ee ay wada galeen soomaaliya elitereya iyo masar waxa uu ahaa sidii soomaaliya looga difaaci lahaa etoobiya oo soo hamisay biyaha soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu mas-uulkan elitariyaanka ah waxa uu sheegay inay ka fiirsanayaan xiriirka u dhexeeya iyaga iyo kooxda riddada haddii ay caddaato in xukuumadda gurguurte ay etoobiya siiso marinbiyeed arrinkaasi oo ka dhigan inay xiriirka u jarayaan heshiiskeenii dambe ee ugu dambeeyey aan wadagalnay kii masar iyo annaga iyaga aan wadagalnay wuxuu ku saabsanaa in aan badda soomaaliya oo markaa etoobiya ee soo ni- soo haweysatay inay qaadato badda soomaaliya inaan wada difaacno in aan ka saacidno oon isku meel kasoo wada jeesanno inaan etoobiya ayna qaadan dhulka soomaaliya ayna kusoo xadgudbin laakiin waxaan heshiiskan aan aragna hadda wuxuu ahaa heshiis aad iyo aad madmadow ugu jiro markii aan dhegaysanay warkii ay ku hadlaayeen turkiya madaxweynaha turkiya iyo madaxweynihii faransiiska oo etoobiya tegey waxaa noo caddaatay in heshiiskaasi uu yahay heshiis oo runtii aan soomaaliya ka filayn annaga annaga howlgadkaasi markii horeba kuma jirin annaga soomaaliya wax ciidan aan usoo dirayna ma jirin marba marnaba dowladdeena ma qaadan in ciidan wax la yidhaha soomaaliya waayo etoobiya lug baa u xirsan etoobiya ma rabto bad bad la ikraysato ma doonayso bad ee la dhaqanto sida jabuuti oo kale iyo bombaasa baddeeda say u isticmaashay inay bad ay u isticmaashay dooni mayso bad ganacsiye waxay rabtaa meel ay militari ahaan degto haddii soomaaliya anigu ilaa hadda ma hubno in soomaaliya ogolaatay laakiin haddii soomaaliya ogolaato in ciidan etoobiya militari ah ay dhigto meesha markaasaan xidhiirka soomaaliya ka fiirsanayna laakiin inta ka horreeya waa wax madmadow ah. haddii etoobiya loo ogolaado redsi inay cagta soo geliso exercise redsi ay hesho annaga qatar aan ku sugannahay lafalkeenna waa inaan difaac ka gallaa meesha kooxda riddada iyo elitariya ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxay samaynayeen xiriir xooggan asmare ayaana tababartay kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo loo carbiyeyey la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta iyadoo ka faa'iidaysanaysa colaadda u dhexaysa etoobiya ayaa elitariya waxay doonaysaa inay soo dhowaysato kooxda riddada balse gurguurta ayaa u muuqda inuu dhabarka u jeediyey xulufadii shalay kadib markii uu la heshiiyey etoobiyadii uu sheegayey balse uu maanta ku wareejiyey dhaxalkii dhuleed ee ay lahaayeen shacabka soomaaliyeed xukuumadda qaahire ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin in xabashada etoobiya qayb laga siiyo badda soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeena cali aadan cabdulaahi caliyare wasiirka arrimaha dibadda ee masar beder cabdulcaadi oo warbaahinta kula hadlayay magaalada alqaahira ayaa sheegay in badda cas ay tahay mid ay ka faa'iidaysan karaan wadamada xuduud kale leh oo keliya iyadoo aan loo ogolaan doonin cid kale inay soo farageliso isagoo ula jeeday dowladda xabashida etoobiya ee damac uga jira soomaaliya masar ayaa muujisay sida ay uga walaacsan tahay in haddii etoobiya ay gummadaha soo dhigato biyaha badda cas uu halis geli doono amnigeeda qaranka sabab la xiriirta etoobiyaanka oo si toosa u kontarooli kara kanaalka asuweys hadalka wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda asiisi ayaa ka dhigan in alqaahira ay si cad uga soo horjeedo heshiiskii ay kooxda riddada soomaaliya dalka turkiga kula gashay dowladda siriibiyeedda etoobiya heshiiskaas oo ogolaanayay in etoobiya ay marin badeed iyo saldhig militari ka samaysato badda cas xasan garguurte ayaa wafdi u diray qaahira si uu u ogaado mowqifka masar ee heshiiskii ankara taas oo hadda u muuqata in masar ay heshiiskaas ganafka ku dhufatay una aragto mid ballanfur ku ah heshiisyadii horey ay ula gashay kooxda riddada soomaaliya axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya oo alqaahiro booqday ayaa carab baabay in ay weli ku taagan yihiin heshiisyadii horey ay la galeen masar balse waxaa muuqata in masaaridu ay ka shakaysan yihiin xasan garguurte oo ay u arkaan nin aan ballan lahayn oo si fudud isugu dhiibay abiy axmed iyo erdoqan kooxda riddada soomaaliya ayaa sidoo kale u dirtay etoobiya saraakiil uu ka mid yahay sanbalooshe taliyaha ashaadala dirirka kuwaas oo sida la sheegayo u aaday adis ababa in madaxda dowladda etoobiya u sheegaan inay weli ku taagan yihiin heshiiskii ankara ayna siinayaan qayb ka mid a badda cas waxaa la isweydiinaya sida xasan garguurte uu isugu hayn karo ciidanka masar ee qaybta ka noqon doono isbahaysiga cusub ee duulaanka ku soo ah soomaaliya iyo ciidamada xabashida etoobiya oo dalka horey u joogay waxaana la aaminsan yahay in khilaafkii u dhexeeyey labadan dowladood ay u soo rareen soomaaliya munaasabad lagu sogootinayay in ka badan laba boqol oo arday oo ka qalin jabisay mu'asasada al uturja ayaa ka dhacday deegaanka kunye barow ee wilaayada shabeellaha hoose warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cabdiqaadir maxamed rabbaani
waa nashiid ay isla qaadayaan koox caruur ah oo kasoo hormuuqday indhaha dad boqolaal ah oo ay ku jireen mas-uuliyiin heer xarako iyo sidoo kale heer wilaayo waaliga wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa goobjoog ahaa waalidiin culimaa uddiin iyo dad kaloo fara badan oo aan lasoo koobi karin waxay maalinkan ciid u ahayd ilaa iyo laba boqol oo arday oo dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka waxna ka bartay culuumta shareecada islaamka iyo mawaadda tajribiga wax ka mid a maamuuska intaas oo dada ay isugu yimaadeen waxay ahayd in la dhiirigeliyo ardaydan la guddoonsiinayay shahaadooyinka iyadoo iskudubaridka hawshan ay soo agaasintay mu'asasada al utruja xifdinta qur-aanka culuumta sharciga iyo mawaadda tajribiga waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa ku tartarsiiyey bahda mucalimiinta al udruja in ay dadka qur-aanka iyo culumtiisa baraan siina labalaabaan dadaalkaas waxbarasho ee ay hayaan weladkana goormuu saalix noqonayaa awalan waa markii ilaahi subxana wa taala kitaabkiisa la baro oo lagu tarbiyeeyo ayuu saalix noqonayaa ikhwaanii fillaah qur-aanka akhrintiisa iyo ahalkiisa
sheekh faarax oo ka mid a culimmada jihaadka bariga afrika oo munaasabadda kelimad ku lahaa ayaa u dardaarmay ardayda waalidiintooda iyo mucalimiintooda in ay ku tarbiyeeyaan akhlaaqda wanaagsan
ilmihii waxbaristoodii inaan laga gaabinin oo juhuud lagu bixiyo iyo in la ilaaliyo jirkooda in la ilaaliyo oon dhaawac loo geysanin iyo dhibaato tarbiyadooda in la ilaaliyo iyo akhlaaqdooda oo ubad tarbiyaysan oo akhlaaq leh ay shaarica noogu yimaadaan iyo masaajidda maanta waxaan goobjoog u nahay farxad aad iyo aada u weyn aan la soo koobi karin waxaan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadka sida ay nooga farxiyeen allah uga farxiyo macallimiinta iyo ardaydoodaba waxaana la idinka rabaa waxaad barateen inay idinka muuqdaan hadduu qofku uu noqdo waa la baray waxna ka mahayo fishal waa bilaash waa naftaadaad ceebaysay waalidkaagaad ceebaysay macalinkaagaad ceebaysay waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal intaas oon ka sii wadno weeyaan intaan oon taqwo ilaahay ku darno weeyaan arrintu wax kasto ayagaa nooga hor insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gaala hadday aragto waxaan ayadaaba iska dareersan doonta haddii alla idmo xaflad aada u qiimo badan oo runtii maanta shucuurka dadka uu aada iyo aada u kacsan yahay siiba shakhsiyaddayda iyo dad badan oo aan dareemayo inay iga sii daran yihiin runtii waxaa dhab ah waxa laga malayn kara meesha tan iyo xafladda ka socota waxaa ogaan kara dadka jooga laakiin dadka bannaanka joogaa ma ogaan karaan mucallimiinta juhdiga badan ku bixisay iyo maamulka aad bay u mahadsan yihiin ayaguna carruurtan qalinjabinaysay ayaa munaasabadda ugu soo talagalay bandhig cilmiyeed dhinacyo badan ka koobnaa kaas oo ka turjumayay hanaankooda waxbarasho ee madarasaday ka qalinjabinayeen مرحبا بكم أيها العلماء النبلاء والمعلمون الفضلاء والحضور الشرفاء أنتم قادة الجحافل وأشراف المحافل أود أن أعبر لك يا معلمتي عن خالص شكري وامتناني لكل ما بذلتيه من جهد وعطاء في سبيل تعليمنا وتوجيهنا macallimiinta uturjayo maamulkeeda dhammaan midigteena weeyo mawlaa ina siiyey umminimadii laga baxyo alifkiyaa toosay gumaadkii falastiin ka dhacay markuu gacalku naafoobay guri cad markaan goglanay oo nabad ku geeraarnay gambaleelku markuu yeedhay hadday gurato neefteenu gurmad haddaan nagala helin soogunnimo maaha
أيها العالم الذي شب جمرا وأضربه وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة وغدت كل نظرة في عمياء معتمة وغدا كل راكد dareenka guud ayaa mar qura isbedelay waxaana qof kasta oo caqli u saaxiiba u arkay carruur dhan kasta ka diyaarsan oo soo jeeda laguna anqariyey caqiido saafi ah laguna tarbiyeeyey shareecada islaamka
القرآن بفضل إلهنا المنان ختمناه حفظناه قرانا لا بالإتقان بتجويد وترتيل كما قد أوجب الرحمن ugu dambayn mu'asasada al udruja maxaynu ka naqaanaa madarasada tacliimiga ee udruja waxaa sanadkii laba kun iyo sagaalka laga furay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho waxayna shaqaynaysaa muddo shan iyo toban sannadood ah madarasadan ayaa soo koobtay dhammaan asaasiyaadka waxbarasho iyada oo leh ilaa afar qaybood oo kale ah qaybta farbarka carruurta yaryar qaybta xifdinta qur'aanka qaybta machadka culumta shareecada iyo maadiga iyo qaybta dumarka waaweyn wax soo saarka intaa la eg iyo dadaalka habeen iyo maalinba socda waxaa bixinaya dumar isa soo xilqaamay kuwaas oo maamul iyo macalimiinba ka ah mu'asasada al udruja madarasadan waxa ay laba farac ku leedahay magaalooyinka kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe فلا نشقى والقول الثقيل على النبي له والقى جلاؤه منا ضرا وبيعا howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ka hor jira gumaysiga saliibiyadda kenya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo qorshaysan oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka gado jubbada hoose iyo bakool oo ah wilaayaad wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxayna sidoo kale mujaahidiintu weerar qorshaysan ka fuliyeen gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada gado iyo howlgalka koowaad ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka wilaayada jubbada hoose howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda dalxiis ee magaalada kismaayo ayaa lala eegtay maleeshiyaadka booliska ridada jubbaland waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka dhammaase ee hoostaga magaalada lafey ee gobolka mandheera waxaana dagaalkaas laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladani ka kala dhacay jubbada hoose gado iyo bakool iyo gobolka mandheera ayaa ku daba feelaya weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allah ee duulaanka gardarradaha kusoo qaaday qeybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegey goobaha waxbarasho ee degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkeen bashiir muxdiin abu ayman maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa xafiis ka qaabilsan tayeenta iyo sare u qaadidda tacliinta ka jirta wilaayaadka islaamiga ee hoosarsanaya shareecada raxmaanka isaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran sidii uu uga soo dhalaali lahaa kaalinta loo igmaday wuxuu dhowaan maktabkan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu u soo diray guddi loo xil saaray inuu kormeero heerka waxbarasho ee gobolka iyo tayada tacliinta ee la siiyo bulshada muslimka ah waxay cagta soo mariyeen xarumaha waxbarasho ee degmada jamaame kuwaas oo ay ka mid yihiin macadka qurduba mu'asasada al-xikma iyo iskuulka dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari intii ay ku guda jireen howlahooda waxay guddigan u kurgaleen sida ay tahay waxbarashada ay qaataan ardayda iyo nidaamka dugsiyadooda iyaga oo dhanka kala bixinayay talooyin iyo tawjiihaad ku socda maamulka macalimiinta iyo ardayda intaba idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah mucalimiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarasho ee kormeerka uu ku tagay guddigan waxayna ka warbixiyeen qaabka uu dhacay kormeerka anoo ah axmed xuseen cali maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari degmada jamaame waxaana soo booqday guddi ka socdo maktabu tarbiyatu wa tacliim u kuwargalaya dhammaan meelaha ay ka jirtaan waxbarashada marka dugsigan wuu soo booqdeen runtii waxaa weeye waa arrin oo farxad na gelisay maadaama rag ka socdo ee maktabka ayna soo booqdeen nashaad iyo waxay noo tahay iyo farxaday noo tahay waxaa kaloo iilayaabka badneed oo aan aad ugu sii farxay raggii noo yimid oo ashraafta ahaa qaarkood xataa xisadahii ay fasalladii xataa xisadahay galeen ardada waxay u tahay nashaad in wujuuh cusub ay aragto anigoo ah maamulaha macadka qurduba wuxuu shaqeeyaa gelinka horo insha allah mar dhowaan imtixaamka shahriga ka baxnay lix bilood baa saan noo furan yahay waxaan soo booqday ishraaf ka socda xarakada maktabka tarbiya tacliin ka socdo ishraafka si maasha allah ay noola kulmeen ardada way la kulmeen macallimiintu way la wada kulmeen muhiimad weyn bay nuugu fadhidaa sababtoo ah waa nishaad gelin waa in nagala warqabo waa in maaragtay madrasada haddaan qof kale soo kormeerin waxaasada iska wado hadhow kala daad baa ku imaanayo laakiin haddii in lagula socdo aad ogaatid waxaa imaanaya macnaa inaad nasdudhuujiso sidoo kale ardayda macadka qurduba iyo dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari ayaa dhankooda ka hadlay booqashadan iyagoona xusay inay ka qaadeen dhiirigelin dhinaca waxbarashada ah magacaygu waa cabdishakuur saalax cabdi shuuriye waxaan ahay ardada dhigata machad qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuum alidaariya waxaan u imid guddi ka socda waxbarashada ee maktaba atarbiya watacliim waxayna noo imaadeen inan oo na kontaroolaan macnaha waxbarashadana sida ay tahay waxbarashadana si fiican ayay u socotaa dhiirigelinta macalin ka mid ah noo soo galay wuxuuna naga hadlaya alhima alcaaliya himada saraysa ugu horeyn anigoo ku bilaabaya magacayga zaahre sheekh nuur cabdisalaam oo dhigata macadka qurduba lidaraasaat alculuum alislaamiya gaar ahaan faraca degmada jamaame run ahaantii waxaana soo booqday rag ka socda xarakada maktab tarbiyati watacliim kuwaas oo na soo kormeeray waanu ku faraxsannahay inay na soo booqdaan taasi waxay noo tahay dhiirigelin iyo nashaad aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa arrinkaasi waxaan leenahay mar kale noogu soo celiya anigoo ah maryamo ibraahim maxamed oo wax ka barata machadka qurduba gaar ahaan degmada jamaame machadka waxaa lagu qaataa culuumta sharciga iyo culuumta idaarada waxaan usoo booqday kormeer kaasoo ka tirsan maktab tarbiya watacliim aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay arrinkaasi waanu soo dhoweynaynaa anigoo ah magacayga xasan aadi maxamed oo wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee imaamul bukhaari waxaan soo booqday guddi kormeer ah oo ka socda maktabu tarbiyat wa tacliim guddigaas booqashadiisa waan ku farxnay waxay noo tahay nashaad iyo dhiirigelin wayn- fasalladayna uu soo galeen waxay fiiriyeen buugaagteena iyo waxbarashadeena meesha xalka ay marayso iyo yuniformkeena anigoo magacayga ku bilaaway zahre ibraahim maxamed waxaan dhigtaa madrasatu imaam albukhaariya alibtidaa'iyatu walmutawasitatu muxaafadata jamaame dugsiga hoose ee dhexe ee imaam albukhaariya guddi ka socda maktabad tarbiyati watacliim runtii waan ku faraxnay waan soo dhaweynaynaa maasha allah maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixinaya dadaalo hagaar la-aan ah oo lagu doonayo in lagu kobciyo aqoonta bulshada muslimka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah si loo soo saaro jiil ku tarbiyaysan qur-aanka iyo sunnaha una qalin iyo hub qaata sidii la isaga difaaci lahaa cadowga saa'ilka ah ee horarka ku ah diinta iyo dalka warbixino kale ayaan insha allah kusoo bandhigi doonaa dadaalada miradhalka ah ee xafiiskan uu ka wado wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid bashiira warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh